إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warkaa subax ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada saaka aan idinkugu soo diyaarinay aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah in ka badan afartan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo toddobaadkan sii dhammaanaya fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uul horey ooga tirsanaa maamulka la baxay puntland ayaa lagu dilay waqooyiga magaalada hobyo ee gobolka mudug dowladda xabashada etoobiya ayaa xirtay safiiradii horey u fadhiyay magaalada muqdisho warbaahinta alfurqaan ayaa baahisay qaybta koowaad ee barnaamij ka hadlaya qabyaaladda tahriibayaal soomaali ku jiraan oo laga helay kontaaran lagu dejinayay dekadda waddanka irelan warka dibadda dhegaystayaal saakay waxaa ugu waaweyn ciidamada dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqay inay guud ahaan la wareegeen magaalada umam rawaab ee gobolka gordofaan intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warka subax ee warbaahinta alfurqaan haatanna u diyaar garoobaha isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimca taariikhdii hijirada ay ku beegan tahay kowda bisha shacbaan sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijirada dhinaca kalena waafaqsan koob iyo soddonka janaayo laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan mas-uul hore oo ka tirsanaa maamulka la baxay puntland ayaa lagu dilay waqooyiga magaalada hobyo ee gobolka mudug faahfaahinta warkaas waxaa inoo qaada dhigaya farxaan cali cabdulaahi saacadihii lasoo dhaafay kooxo hubaysan ayaa waxa ay waqooyiga magaalada hobyo ee gobolka mudug ku dileen mas-uul hore oo ka tirsanaa maamulka la baxay puntland kooxaha hubaysan ayaa waxa ay toogteen cali mire xuseen oo ah guddoomiyihii hore ee raas caseer ugu magacownaa maamulka la baxay puntland dableyda dilka geysatay ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay goobta ka baxsadeen gudoomiye ku-xigeenka magaalada hobyo ee maamulka isku magacaabay galmudug mukhtaar cabdulaahi ayaa ka warramay sida loo dilay guddoomiyahaasi dil ayaa wuxuu ka dhacay deegaan la yidhaahdo galhagoog oo qiyaastii boqol iyo labaatan kilomitr dhinaca waqooyi ka xiga hobyo waxaana dilay maleeshiyaad ugu yimid meel uu ka shaqaynayey kollay markii falku dhacana waa taqaanid dembi geystay waa carareen dadkaa dilka geystay waa baxsadeen si kastaba ha ahaatee muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gobolka ku soo badanayay dilalka la xiriira aanooyin qabiil oo maalmihii ugu dambeeyeyba ka dhacayay deegaano hor leh oo ka mid ah gobolka mudug dowladda xabashada etoobiya ayaa xirtay safiiradii hore u fadhiyay magaalada muqdisho cabdulkhaaliq maani cabdiweli ayaa warkan la diyaaraa waxaa maalintii shalay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ay dowladda xabashida itoobiya ku xirtay safiirkii hore ee xabashida u fadhiyey magaalada muqdisho islamarkaana lagu xiray magaalada adis ababa ee caasimadda itoobiya ayaa lagu magacaabaa jamaaluddiin mustaf cumar ninkan ayaa waxa ay xiriir dhow lahaayeen hogaamiyaha xabishida ugu magacaaban dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda ilaa iyo haddana ma cadda sababta rasmiga ah ee ay etoobiya u xirtay ninkan dowladda xabishida etoobiya ayaa sidan oo kale waxa ay marar badan xirag kula kacday mas-uuliyiin badan oo iyada ka tirsan kuwaas oo qaarkood ay kaga shakisay kooxaha fallaagada ee dagaalka adag kula jira xukuumadda adis ababa warbaahinta alfurqaan ayaa baahisay qaybta koowaad ee barnaamij ka hadlaya qabyaaladda waa kan maxamed cali aadan
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qaybta koowaad barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay qurunka qabyaaladda qabyaaladi waa dareen wax duxa iyo daawamo leh ka daran duumo iyo xanuun ka daran cudurrada wax dila ka daran oo daawamo leh bulshada way doorrisaa waxay dumisaa hannaan waxay damisaa ilays xaqay la dagaalantaa dulmiga wow hiillisaa waxay ka didaa cilmiga waxay dugsataa jahliga hadday leedahay wax dan ah rab baa noo diri lahaa diintay ku caddaan lahayd mid ka mida dhibaatooyinka la degay ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed una horseeday tiih iyo tacab khasaar badan waa qabyaaladda sidaasi darteed si aan tooshka ugu ifinno cudurkan iyo cilaajkiisa ayaannu isku howlnay diyaarinta iyo soo saarista barnaamijkan aan ugu magacdarnay qurunka qabyaaladda kaasoo aan ku soo bandhigayna xaqiiqada ah in qabyaaladi aanay dugsi lahayn waxay dumisa mooye waqti ka mida waqtiyada wuxuu aadanuhu ahaa mid aan jirin oo aan lahayn wax hadalhayn ah laakiin xigmadda allaah iyo doonistiisa ayaa keenta in la abuuro noole aadana ah oo uu allaah u dhammaystiray caqliga kalena dooransiiyey jidka hanuunka iyo dariiqa baadida sida uu qur-aanka kariimka ah ka warramay waxa uu allaah markii uu doonay abuurista aadan oo ah aabbaha bashariyadda ku wargeliyey malaa'igta kuwaas oo ah addoommo saalixiin ah oo aan alle ku caasin wixii lagu amrana sameeya laakiin malaa'igta ayaa la yaabay arrintan waxayna iyagoo wax ku dhisanaya waxa ka dhashay abuuristii jinka oo bani aadamka ka horreeyey ay allah subxaanahu wa tacaala weydiiyeen xigmadda ku jirta in aadana la abuuro iyagoo malaa'igtu yihiin addoommo allaah u tasbiixsada xumaantana ka hufo allah subxaanahu wa tacaala ayaase ugu jawaabay inuu og yahay waxaanay iyagu ogeen marka laga hadlaya qaab abuurista aadan wuxuu allah subxaanahu wa tacaala sida uu qur-aankaba ku sheegay ka abuuray ciid ama carro taasoo soo martay maraaxil kala duwan ciidda oo isugu jirta nucyo kala duwan oo dhulka laga helo ayuu allah casa wajalla midba wax ka soo qaaday markaas kadib ayaana biyo lagu daray iyadoo isku beddeshay dhiiqo markaas ayaana suuradda basharka uu leeyahay laga dhigay kadibna way qallashay markaas ayuu allah subxaanahu wa tacaala ku afuufay ruuxda xaggiisa ka timid sidaasi ayuuna insaanku ku noqday noole caqli leh maalin jimco ah ayuu allaah abuuray nebi aadam calayhi salaam sidaba uu nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam ku sheegay xadiid uu soo saaray imaamu muslim oo uu ku yidhi maalin ay qorraxdu soo baxdo waxaa ugu khayr badan maalinta jimcaha waa maalinkii la abuuray aadam waa maalinkii jannada la geliyey lagana soo saaray abuurista aadam kadib wuxuu allah subxaanahu wa tacaala baray aqoon aanay lahayn malaa'igta isagoo bandhig cilmiyeed ku horsameeyey malaa'igta uu allaah kulmiyey kana jawaabay su'aalo ay malaa'igtu garan waayeen allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku maamuusay aadam inay u sujuudaan dhammaan malaa'igta durbana malaa'igta oo ah hoggaansamayaal ayaa qaatay amarka allaah hase yeeshee waxaa ka biyo diiday amarkan ibliis oo ah mid ka quustay raxmadda allaah sida uu tilmaamaya sheekh faarax cali oo ka mida culimmada diinta islaamka wuxuu ibliis cadaawad la xirtay aadam isagoo ballan qaaday inuu habaabinayo aadam iyo carruurtiisa allaahna wuxuu ka codsaday inuu u dibdhigo ilaa qiyaamaha bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah amaa bacdu qisatu ibliis maca aadam ma mowqifkiisii ee ibliis uu ka qaatay nebi aadam qur-aankaa faahfaahiyey oo aad iyo aad u qaadaan dhigay marka waa mowqif cunsurinimo ah oo isla weynan ah anaaniye ah ana khayru minhu khalaqatanii min naarin wa khalaqtahu min diin halkaasuu ka bilaabay sujuuddii markuu diiday wuxuu ku cileeyey inuu ka fiican yahay isagu ana khayru minhu wuxuuna markaas haddana u daliishanayaa inuu isagu naar laga abuuray isagana laga abuuray dhoobo marka waa mowqif cunsuriyad ku dhisan alqabalina waa iyaduna waa noocaas oo waxay ka timaadaa qabyaaladu ibliis bay ka soo askumantaa bay ka soo fiday ilaa ay noqotay markaa mabaadi dad ay wax ku dhistaan ay ku dhaqmaan wax ku qaybsadaan sida haddaba ridada ka jirtoo kaleba dowladdaasi iyadu four point five waxay ku magacaabeen oo qabyaalad ku dhisan bay wax ku dhiseen
taxriibayaal soomaali ku jiraan oo laga helay konteyner laga dejinaya waddanka irelan warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa inoo qaadaa dhigaya cabdulfataax faarax diiriye dadkan taariibiyaasha ayaa la sheegay inay ka kooban yihiin sagaal ruux oo isugu jira eritreyaan iyo soomaali islamarkaana iyagoo konteynar ku dhex jira la geeyey dalka airelan oo ka tirsan qaaradda yurub wararku waxay sheegayaan in dadkan ay markii hore u tahriibayeen waddanka ingiriiska kana soo baxeen faransiiska balse kooxaha dadka tahriibiya ay lacag kumanaan dollar ay ka qaateen loona weeciyey waddanka airelan tahriibayaashan ayaa lacagta ay muqallasiinta dadka tahriibiya ay ka qaateen lagu sheegay lacag dhan laba kun oo dollar oo laga qaaday mid walba oo ka mid a tahriibiyaashan cabdicasiis axmed muuse oo ka mid a jaaliyadda soomaalida ee airelan ayaa warbaahinta ingiriiska waxa uu sheegay in mid ka mid a tahriibiyaashan ay u sura gashay in taleefon uu diro sidaana ay boolisku ka war heleen in sagaal qof ay ku jiraan konteynerka kusoo xirtay dekedda haddaba tahriibiyaashan oo ku jiray xaalad quusa ayaa hadda xaaladoodu tahay mid fiican waxayna heleen daryeel iyo daawo lama oga kuwii wax tahriibinayay ee dadkan lacagaha ka daldashay ee ka shaqeeya wax tahriibinta halka ay aadeen dadkan ayaana ah dad dhallinyaro ah saraakiisha socdaalka airelan ayaa sheegay in dadkan ay da'dooda u dhexayso lix iyo toban ilaa iyo toddobiyo toban iyagoona doonaya in baaritaan ku sameeyaan sida dadkani konteynerka loogu soo guray iyo meelaha ay kala joogaan raggii muqallasiinta ay wax tahriibinayay islamarkaana konteynerka ku soo guray dadkan dhallinyarada ah tahriibiyaashan laga soo bixiyey konteynerka tekeda ee airelan ayaa ah kuwa ka soo jira dalalka afrika waxaana ku jira dhallinyaro soomaali ah warkaan dhegeystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga hel furqaan iminkana warka dibadda ciidamada dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqay inay guud ahaan la wareegeen magaalada umarrawaaba ee gobolka kordofaan cilwareedyo militari oo la hadlay saxaafadda ayaa ka waramay in ciidamada dowladda suudaan ay la wareegeen magaalada umarrawaaba ee gobolka kordofaan kadib markii maleeshiyaadka taageerada deg dega ay xoog oga saaraan militariga suudaan war ka soo baxay ciidamada dowladda suudaan ayaa lagu sheegay in guud ahaan la wareegeen gacan ku haynta magaaladan iyagoona dhanka kale carabka ku adkeeyay inay sii wadayaan howlgallada ka socda gobolka si loo sugo ammaanka wadooyinka iyo xarumaha muhiimka ah ee soo galaya magaalada umurabah waa mid ka mid a magaalooyinka istaraatiijiga ah ee ku yaala bartamaha waddanka suudaan ee dhaca qaaradda afrika waana magaalo muhiim u ah maamulka iyo ganacsiga dalka maadaama ay isku xirto gobolada galbeed ee suudaan iyo koonfurta gobolka kordofaan warkii dhegeystayaal saake oo jimcahaad kala socoteen warbaahinta islaamiga ee furqaan waa inagaynta